بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mu'asasada almalaaxim oo soo saartay filim lagu soo bandhigay qiraal uu bixiyey mid ka mid ah jawaasiista ay gacanta ku dhigeen mujaahidiinta alqaacida kaasoo sidoo kale diraya fariimo ku socda jawaasiista u shaqeeya cadowga allaah dowladda saliibiyadda ruushka iyo calooshad u shaqaystayaasha fagnar oo ka baxay dalka maali daraasaadyo reer galbeed ah oo muujinaya in mujaahidiintu ay la wareegi karaan dalal dhaca galbeedka afrika isbahaysiga nato oo ka digaya weerar isku mid ah oo lagu qaado qaar ka mid ah gaashaanbuurtaasi iyo jasiiradda taiwan haddaba shiinaha iyo ruushka miyay qorsheynayaan howlgal noocaas ah soddon sanno kadib xasuuqii muslimiinta bosniya dalkan oo mar kale wajahaya kala go' siyaasadeed iyo cunsuriyadda ka dhanka dadka muslimiinta ah oo la doonayo in mar kale la soo nooleeyo maxay yihiin saddexda qodob ee gundhigga u ah heshiiska xabad joojineed ee la doonayo in laga dhaqangeliyo magaalada khaza ka hor inta uusan dhammaan toddobaadkan sida uu sheegay madaxweynaha maraykanka qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
waa hagaag waa maalinimo arbaca ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay afar iyo tobanka muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa culaysyo militari oo xoogan ayaa soo wajahay dowladda saliibiyadda ah ee ruushka oo duulaan asha hadalla dariirnimo ku joogtay galbeedka qaaradda afrika wararka ka imaanaya waddamada dhaca saaxilka iyo saxaraha qaaradda ayaa sheegaya in moscow ay isbeddel ku samaysay cutubyadeeda ku sugan halkaasi kadib dagaaladii xoogganaa ee ciidamada mujaahidiintu allah fadligii ay ku qaadeen saldhigyada maliishaadka murtasaqada ah ee fagnar iyo sidoo kale kuwa dabadhilifyada ah ee mandiqada ka jira howlgallada mujaahidiinta oo ishaystay laga soo bilaabo burkina faso beniin togo ilaa sidoo kale naijer iyo mali ayaa cadowga ku qasbay inuu dib u gurasho sameeyo xukuumadda moscow ayaana ku dhawaaqday bilo ka hor in dalkaasi ay kala baxayso maliishaadka murtasaqada ah ee ay ku adeegato kuwaas oo baneeyey saldhigyo iyo xarumo ciidan dhanka kale dowladaha reer galbeedka ayaa soo saaraya daraasaad ay uga digayaan in howlgallada mujaahidiinta ay sii xoogaysan doonaan ayna gaari karaan ilaa badda mediteraneyanka taasina ay keeni doonto halis siyaasadeed sida ay ku doodayaan dowladaha saliibiyiinta si gaar ah kuwa reer yurub iyadoo dhanka kale uu soo idlaanayo wujuudka ciidanka maraykanka ee mandiqada galbeedka afrika in ka badan saddex kun oo weerar ayaa lasoo diiwaan geliyey sannadkii laba kun afar iyo labaatan sida ay sheegayaan daraasaadka ka soo baxaya xukuumadda washington kuwaas oo ka kala dhacay waddamada saaxilka iyo saxaraha qaaradda taabeddelkeedana libaaxyada tawxiidka ee halkaasi ka halgamaya ayaa helaya cudud ciidan maadaama shucuubta mandiqadda ay hurdada ka hooseen ayna garteen heeryada gumaysi ee dul saaran haddaba maxay ka dhigan tahay in murtasaqada fagnar ay isaga baxday maali iyo sidoo kale burkina faso maxayse tahay saadaasha dowladaha reer galbeedka ee muujinayso in mandiqaddu ay dhowaan ku dhici doonto xukunka jamaacada nusratul islaam walmuslimiin dowlad islaami ahna laga yeegleeli doono su'aalahaas waxaan hordhignay walaalkeen maxamed xasan alfaatix bismillaah aad baad u mahadsan tahay suheyb waddamada dhaca galbeedka qaaradda afrika gaar ahaan mandiqada loo yaqaano saaxilka oo tobankii sannadood ee lasoo dhaafa ahaa meelo ee dagaalka jihaadka caalamiga ah shucladiisu aad ay ugu ballaaratay injaazaad muhiim ah ayay soo hooyeen geesayaasha towxiidka ee halkaas ka halgamaya ee wararka ka imaanaya waddamada maali burkina faso iyo niger ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiinta ee jamaacadda nusrat alislaam walmuslimiin oo ah faraca tandiim alqaacida ee mandiqada saaxilka ay taqadum ballaaran ay sameeyeen ay la wareegeen saddex ka mid a magaalooyinka ugu caansan ee waddanka maali arrinta hadda cusub ayaa waxay tahay in darabaadkii mujaahidiinta oo bilihii lasoo dhaafay ee ku dhacayey ee saliibiyiinta ruushka ay sababeen in ciidamadii caloosha udhashaqaystayaasha ahaa ee ruushiyaanka ahaa inta badan ay isaga baxaan magaalooyinka iyo degmooyinka ka tirsan waqooyiga iyo bartamaha maali halkaas oo shacabka ay ku xasuuqayeen dowladda ruushka waxay iclaamisay in ay maali ka saartay ciidamada loo yaqaano fagner oo ah maleeshiyaad calooshooda u shaqaystayaal ah wasaaradda difaaca ee ruushka waxay sheegtay in muhiimaddii maleeshiyaadkaas loo geeyay waddanka maali ay soo idlaatay kol hore oo bishii mey lasoo dhaafana ciidanka ruushka ee fagner loo yaqaano calooshooda shaqaystayaasha ah waxay ka dhammaadeen waddanka burkina faso ee deriska la ah waddanka maali haddii aan usoo laabano arrinta maali ciidamadan waxay ka baxeen magaalooyinka tambokto gawa iyo magaalo kale oo istraatiiji ah bartamaha dhacda waxaana la sheegay in calankoodii lasoo laabay wasiir ku-xigeenka difaaca ee dowladda ruushka wuxuu warbaahinta u sheegay in ciidamadan howlgalladoodii lasoo gebagabeeyey sida uu hadalka u dhigay markii ay qabteen muhiimada ah in magaalooyinka ay u gacangeliyaan ciidamada xukuumadda riidada ee maali laakiin cadeymahaas uu bixiyey waxay aad kaga duwan yihiin oo u khilaafsan yihiin waaqica dhulka ka jira dhammaan falanqayaashu waxay sheegayaan in ciidamada fagner la naafeeyey weerarada dhabagalka ah qaraxyada loo adeegsado miinooyinka dhulka lagu aaso iyo mararka qaar oo weeraro cagmarin ah ay dhacayeen ay sababeen in ciidamadan magaalooyinka lagu soo oodo markii dambena ay baxeen waxaan ogeynay weerar bilo ka hor ka dhacay gobolka azawaad ee waddanka maali ka tirsan halkaas oo lagu soo afjiray dhowr guut oo ka tirsanaa ciidamada calshooda shaqaystayaasha ee maali arrinta cusub ayaa waxay tahay in mujaahidiinta jamaacadda nusrat alislaam almuslimiin ay bilaabeen inay weeraro cagmarin ah ku qaadaan saldhigyada ay isku aruursadaan ciidamada loo yaqaan fagner oo caloosha dhushaqaystayaal ee ruushka laga soo aruuriyey daafaha caalamkana inta laga keenay iyagoo calooshooda loo buuxinayo qaaradda afrika la geeyey marka way insaxaabeen ciidamadii fagner loo yaqiinay waxaana lagu bedelay ciidan kale oo si toosa u taabaxsan wasaaradda difaaca ee xukuumadda ruushka ciidamadan waxaa la sheegay in la geynayo magaalooyin dhowr ah sida caasimadda tambokto iyo gawa ujeedaduna ay tahay in saldhigyadaas ay haystaan suhebo arrinta cusub waxay tahay maxay ciidamadan ruushiyaanka kaga duwan yihiin kuwii kale ee fagner wariyaashu waxay leeyihin waxay kaga duwan yihiin ciidankii fagner waxay ahaayeen kuwo socda oo saldhig amba bar cayiman aan ku ekaanaynin oo sameynaya howlgallo aan kala soc lahayn weeraro tirabeel ah ayay kala kulmayeen mujaahidiinta jamaacadda nusrat alislaam walmuslimiin ciidanka ruushka hadda waddanka la geeyey si ciidan nidaamiya oo kale ayay u howlgalayaan saldhigyo ayay kusoo oodeen oo saldhigyo ku wareegsadeen mana awoodaan oo tira kuma dhamman ciidamadii fagner imkaaniyaadka ciidanka fagner haystayna ma haystaan socodkooduna aad ayuu u kooban yahay waxay la mid yihiin baa la leeyahay ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ku sugan kuwaasoo saldhigyo ku yaala magaalooyin cayiman isku soo ooday isla markaasna maamulada ridada ah difaaca iyo xarumaha ay ku shaqeeyaan maali sidaas ayaa ciidamadii fagner u dambeysay oo weeraradii mujaahidiinta ayaa lagu micyasiibey ugu dambeyntiina waddanka waa laga saaray ama shaatiga ayaa loo bedelay oo waxaa la geliyey marxalad difaaca marxaladii weerarka ee halista ay ku ahaayeen dadka muslimiintana waa ay gabeen maraakiis daraasaad oo reer galbeedka ay leeyihiin waxay sheegeen in mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ay si dardar leh ku socdaan oo noqdeen awood aan la loodi karin waxayna maraakiista qaar ku sheegayaan inay yihiin kooxda jihaadiga ee ugu tunka weyn dunida afrika marka laga tago waxay ka taqadumayaan wadamada maali burkina faso niger toogo iyo wadanka benin ayayna howlgalla waaweyn ay ka sameynayaan wargeyska washington post ayaa warbixin uu qoray isagoo soo xiganayo khubaro ku sugan mandiqada wuxuu sheegay in mujaahidiinta looga cabsi qabo inay la wareegaan ee, wadamada toogo iyo wadanka lagu magacaabo beniin oo ay gaaraan xeebaha ee, galbeedka afrika ee caanka ah lagana yaabo in halkaas ay ka geystaan weeraro ay ku qafaalanayaan si hadalka u dhigeen ee maraakiibta Ee, inkastoo mujaahidiinta aan weerarada noocaas aan looga baranin haddana reer galbeedka rucbi ayay eh, ka muujinayaan waxaynu ognahay in nufuudii iyo galaangalkii military iyo midkii awoodeed ee faransiiska ee mantiqada uu soo idlaaday ee ruushka oo bedelane ee mujaahidiintu ciidankiisa daciifiyeen tusaale ahaan haddaan usoo qaadano nusratul islaam almuslimiin waxay la wareegtay magaalooyin ay ka mid yihiin diabaga solizo iyo jibo oo istiraatiiji ah kana tirsan waddanka maali waxay leeyihiin een, muhiimado dhaqaale iyo kuwo istiraatiiji waddanka lagu magacaabo burkina faso ee deriska la ah maalina tuulooyin iyo degmooyin muhiim ah ay la wareegeen waxayna howlgallada ka fuliyaan meel soddon shan kilomitir ilaa iyo afartan kilomitir u jirta magaalada caasimadda ah ee wagadugu ee nolosha caadiga ah ee bulshooyinka muslimiinta ee ku dhaqan ee saaxilka afrika gaar ahaan labadan wadan ee deriska ah burkina faso iyo maali waxaa saameyn weyn ku leh mujaahidiinta warbixinadu waxay sheegayaan in sannaddii labada kun afar iyo labaatankii oo keliya lasoo calaamadeeyey in ka badan saddex kun oo weeraro waaweyn ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen labadan waddan oo lagu daray waddanka niger oo isna ka mid ah een, saddex xagal xuduudeedka ay mujaahidiintu hadda ay ka taqadumayaan Een, marka mujaahidiintu waxay horey u soo naafeeyeen ciidankii faransiiska kuwii waxaa loogu yeera qaramada midoobey ee wadamadan ku sugnaa haddana waxay xeryo ku soo oodeen ciidamadan huushka oo een, dhowr magaalo hadda ee ku sugan ciidamadii partnerna waxay ku qasbeen in waddanka laga saaro sohiba waxaa laga yaabaa in isbeddel weyn ay ku sameeyaan juqraafiga siyaasadeed qaaradda afrika oo barigeeda ay ka taqadumayaan mujaahidiinta al-shabaab galbeedkeeda oo ka mid ah mandiqadaha ugu loolamada adagne hadda ay mujaahidiintaasi ka taqadumayaan ayna dhici karta inay furtaan wadano dhan oo horay ee, mustacmarada ugu ahaa saliibiyiinta faransiiska بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها waa hagaag mu'asasada almalaaxim garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jasiiratul carab ayaa soo saartay qiraal uu bixinayo mid ka mid ah jawaasiista ay gacanta ku dhigeen mujaahidiinta alqaacida isagoo sidoo kale fariimo u diraya jawaasiista ku howlan la shaqaynta cadowga allah haddaba warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaarif cabduqaadir
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون
والجواسيس مهبوات سرية والخطف والأغطية الفرقة احترافية
filimkan ay mu'asasada almalaaxim ku soo bandhigtay qayb ka mid ah qiraalo uu bixiyey al-jaasuus maxamed macuuda oo lagu naynaasi jiray akram macuuda kaasoo mujaahidiinta ansaaru shariica ee taabacsan ururweynaha alqaacida dhulka jasiiradda carabta ay gacanta ku soo dhigeen kadib markii lagu eedeeyey inuu gacan ka geystay howlgallo ka dhan ahaa mujaahidiinta yemen uuna sababay daliil ay geysteen milishaadka imaaraadka islamarkaana bixiyey macluumaad iyo xogo muhiim u ahaa cadowga oo la xidhiira mujaahidiinta isdaarka almalaaxim ayaa ugu horeyn lagu sheegay in jaasuuskan uu qirtay dhammaan dembiyada lagu soo eedeeyey kuna caddeeyey fadhigii su-aaloweydiinta iyadoo ugu dambeyn kiiskiisa loo gudbiyey qadaha sharciga waxaana lagu xukumay dil toogasho ah iyadoo lagu fulinayo xadka uu ku dhacay eridada ah والجواسيس مهبوات سرية والخطف والأغطية الفرقة احترافية
daqiiqadaha ugu horeeya waxaa sidoo kale lagu soo gudbinayaa shakhsiyadda akram macuuda iyo halka uu ka soo jeedo oo isaga uu ka sheekeynayo
اسمي محمد عبد الله علي معوضة magaciigu waa maxamed cabdulaahi macuudah مواليد waxaan ku dhashay magaalada riyaad ee dalka sacuudiga da ahaanna waxaan jiraa affartan iyo siddeed sano waxaan sidoo kale ahay aabba leh carruur intaas kadib waxaa uu jaasuusku soo gudbinayaa qiraalka uu ka bixiyay dhammaan eedamihii loo jeediyey
قضيتي مرتبط يعني qadiyadda la igu haysto waxa ay tahay inaan xiriir la lahaa ciidanka imaaraadka ee mutasahiniinta ah waana sax waxaan la lahaa xiriir ilaa aan dabinkooda ku dhacay lacag darteed waxaan siinayay macluumaad ku saabsan mujaahidiinta qaarkood xogahaasi waxay keeneen in la dilo rag walaalo ah sidoo kale waxaan bixiyey sira ka madax bannaan macluumaadka lagu dilay raggaasi allah ayaa dembidhaaf weydiisanaya una toobadkeenaya mana oggolaanayo cid inay adeegsato shakhsiyadda ama ay ku hadasho magacayga ama xitaa ay ku andacoodaan in kiiskaygu yahay mid dulmi ku dhisan oo xadgudub la kulmaya waxaan si af buuxdaha ku qirtay dhammaan dembiyadii aan geystay allah ayaan ku dhaartay ee ma jirto cid ii qasabtay ama jirdil ii geysatay ilaa aan qirto falkan aan ku kacay ee foosha xun waxaan sheegayaa dhammaan gaboodfalladii aan qaybta ka ahaa mujaahidiintu waxay igula dhaqmeen si aad u qurux badan oo aan carqalad lahayn waxaan jecelahay inaan ictiraafo qalladaadkii aan ku dhacay waxaana u sheegayey kulamadii aan la qaatay imaaraadka sahaynada iyo waxyaabihii ay ku dul wareeganayeen sababtoo ah ma doonayo in allah aa la kulmo aniga oo dusha ku wata dhiig oo waxaan doonayaa inaan qirto oo aan caddeeyo xumihii aan ku dhacay si aan u daahiriyo una galbado allah idinkii aniga oo taa'ib ah allah baan ku dhaartayee waxaan ka qoomameynayaa acmaashii aan soo dabaashay waxaana ka jeclaan lahaa inaan ahaado xaywaan ey ah oo waddooyinka kula nool asaagisa wallaahi middaas ayaa ka sharaf badan marka la eego camalka qurunka ah ee tajasuska sababtoo ah uma fadilayo noloshan inaan dhimashada necbahi awgeed balse waa inaan ka qajilayo masiirka gaalnimada ah ee aan ku dhinto aniga oo ku hor ceeboobay allah casa wajal allah wuu ii nimceeyey wuxuu igu galladay deeqihiisa guur xalaal ahna i waafajiyey igu arsaaqay owlaad sidoo kalena igu mannaystay jaceylka iyo kalsoonida mujaahidiinta waxaa noqday allah fadligii axad ka mid ah raggaasi kuwa ugu firfircoon ee camalka ku jira ugu dambaynna waxaan qaadan waayey oo ila fal xumaatay dhammaan galladihii quruxda badnaa ee allaah uu i siiyey oo aan ku beddelay in cadowga aan la shaqeeyo الذي أكرمني وفعل لي وترك وسترني وزوجني وأرزقني ومن علي بثقة المجاهدين وكنت فيهم يعني بفضل الله عز وجل مس من ال- من العاملين والنشيطين و- و- وفي الأخير ترد جمايل الله عز وجل هكذا
يوم لا ينفع مال
mar haddii uu ku dhacay daa'irada kufriga gacantana lagu soo dhigay isagoo faasiq ah wuxuu ugu yaraan fursad u helay inuu la hadlo jawaasiista isaga ka dambeysa wuxuu ugu baaqay inay faraha kala baxaan howlaha tajasuska ee gaalada ugu adeegayaan isagoona u sheegay in toobadu ay furan tahay ka hor inta aanay sidiisa oo kale gacanta ugu soo dhicin mujaahidiinta kolkaasoo aysan u furnayn khiyaar kale oo aan ka ahayn qoomamo iyo khasaaro
فهذه نصيحة آه، آه، أسأل الله العلي العظيم أن يفتح لها tani waa fariin nasiixo ah oo ku socota jaasuus kasta waxaan rajaynayaa inay ku dhici doonto dhagahaga hadalladeeduna ay gaari doonaan qalbigaaga si aad ugu waana qaadato una timaado xagga walaalahaga si aad u caddayso inaad beri ka tahay gaalnimadaasi aadna toobad keentay marnaba ha ka labalameynin inaad si toos ah u abbaarto walaalahaga waa haddii aad rajo ka leedahay allah iyo daarta aakhiro allah u toobadkeen xitaa haddii aad khaldantay ogow waxaad haysataa fursad aad allaah ugu soo noqoto ha isdhigan adiga oo ku kadsoon in aysan mujaahidiintu kaa warqabin haddii aysan kuu jeedin ogow allaah ayaa awooda inuu ku qabto mar weliba adigoo ku jira falkaasi allaah weydiiso inuusan ruuxda kaa qaadin adiga oo mugdi iyo gaalnimo ku jira nifaaqna dhex maquuranaya haddii aad xiriir ama wada shaqayn kaala dhexeeyo murtadiinta imaaraadka ama aad tahay camiil allaah u toobadkeen u cadday toobadaada mujaahidiinta u kaalay dhankooda oo marnaba ha baqan wallaahi waxaan kuu sheegayaa inay yihiin gabbaadka qof weliba ee la dulmiyey iyo mid weliba oo ay gaalada u hanjabeen ma ammaanayo raggaasi balse runta ayaa waxa ay tahay inay hoy u yihiin qof weliba oo ka tabanaya dulmiga imaaraadka kaalay oo caddayso baraa'adaada qirana qaladaadkii aad ka gashay mujaahidiinta إذا صدق يجي إلى عندهم تائب تائب يقول لهم ها waxa uu sidoo kale baaqyadiisa uu ku siiyey jawaasiista tusaalayaal cadcad oo ay ku toobadkeeni karaan ugana baaqsan karaan in masiirkooda uu noqdo gaalnimo ay ku halaagsamaan jahannimona ay uga dambeyso تذكير في جزئية مهمة يعني آه، من خلال معرفتي أنا بال- بالإماراتيين وحتى بالسعوديين يعني هم ي- يغروا الإنسان بالمال
imaaraadka iyo sacuudiga waxay dadka ku simbirixiyaan hantida iyagoo u soo bandhigaya lacaga fara badan waxaan waqti ku soo qaatay aniguu ku dhex jira afcaashooda xunxun lacagtuna dabcan ma ahan mid fidnadeedu ay sahlan tahay sida aad og tihiinba waxaana caddeynayaa arrinkaas hadalkii nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu ahaa xadiid aad u weyn aniga xitaa si ayuu ii saameeyey oo waxaan ku dhacay wixii uu ka digayey xadiidkaasi aniga ahaan waxaan ahaa qof akhriyey xadiidkan waana la yaabi jiray dhab ahaantii waxaana ku jiray xadiidkaas oo qayb ka ahaa in qofku uu waabariistay isagoo muslim ah uuna galabaysto islamarkaana qorraxdu ay u dhacdo isagoo kaafir ah waxaan xadiiskaas ka haystay aragti kale ilaa aan ku sobiray mujaahidiinta markii aan ka mid noqday mujaahidiinta waxaan maqli jiray sheekooyin ah in hebel uu macluumaad u diray cadowga muddo kadib anigoo shakhsi ahaan waxaan is arkay waagu uu ii baryeeyo anigoo muslim ah marka galabta la gaarana aan la xiriiraya cadowga islamarkaana aan siinaya macluumaad kala duwan oo ku saabsan mujaahidiinta waxaan fahmay in aanba ka baxay xayndaabkii islaamka si xaraf xaraf ahna uu iigu dhawoobay xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam macluumaad aad u dirtay cadowga awadii ayaad naftaada ugu furtay albaabka munaafaqnimada waxaad la quslaysaa murtadkaas adigoo lacag ka qaadanaya xogta aad u gudbisay awadii maleeshiyaadka sahyu saliibiga ahna waxaad dhahaysaa sahyu imaaraati haddii aad macluumaad siisa cadowga xogaa lacag ahna aad ka qaadato waxay ka dhigan tahay in diintaadii aad iibsatay maanta waxaad siinaysaa macluumaad hor leh adigoo aaminsan in lacag aad ka helayso xog aad fududaysatay oo aad istiri muhiim ma ahan balse waxaad ogaataa in aad iibsatay gebi ahaanba diintaadii tallaabadaas aad qaaday awadeed أنت يعتبر بعت دينك اليوم جبت له معلومة قديمة آه، وتظن أنك بتسلبه مال هو سلب منك دينك ugu dambeyn waxa uu sheegayaa in xalku uu yahay inay dib ugu soo noqdeen diinta ay ka xubsiibteen taas oo ah midda ay deganaanta iyo xasiloonida ku helayaan wuxuuna dhanka kale farta ugu fiiqay in addoommada alle ee mujaahidiinta ah aysan argoosi shakhsiyadeed iyo mid jamaaco ahaan uga tanaasuli doonin inay u hoggaansamaan qawaacida sharciga ayna soo dhoweynayaan taa'ib kasta oo go'aan ku gaara inuu ka soo laabto riddada islamarkaana uu caddeeyo inuu beri ka yahay وأنا أتمنى أن الله يأخذ روحك وأنت تائب يعني ليش؟ لأنك إذا مت وأنت على هذه النفسية سيحشرك الله إلا أن يشاء الله يعني لكن على على ما كلمنا الله في القرآن
aniga waxaan kula jeclahay in nafta lagaa jira adigoo taa'ib ah sababtoo ah haddii aad sidaa ku dhimato waxaa lagula soo saari doonaa gaalnimadii uu allaah qur-aankiisa ku sheegay rasuulkuna uu inooga digay waxay allaah iyo rasuulkiisa noo sheegeen in qofka gaalnimada ku dhinta ay masiirkiisu tahay naar midka nifaaqa ku dhintana sidoo kale uu gelaya naarta midka shirkiga ku dhaca aanan toobadkeeninna uu ku dambayn doona isagana maalinka qiyaamo salka hoose ee naarta adiga midka jaasuuska ahow maxaa kugu qasbay in naftaada aad ku ciqaabta adduunka iyo aakhiraba sababtoo ah waan ku garanayaa oo waxaad ku nooshahay nolol jahawareer iyo dhibaato ah allah ayaana qur-aanka ku sheegay waxaad ku nooshahay nolol cidhiiri ah sababtoo ah waxaad ka jeesatay qur-aanka halka aad hadda maraysa waxaa ka habboon in aad isdabaqabato oo aad allaah u run sheegto una timaado walaalahaaga iyaga ayaana ku soo dhoweynaya oo qalbiga kuu furaya u fiirsa digniinahayga waxaaba nimco ah inuu ku soo gaaraya codkayga iyo fariinteeda waxay aniga iyo adigaba inoo tahay nimco sidoo kale adiga ayay xujo kuugu tahay sababtoo ah haddii ay ku soo gaartay risaaladayda iyo muuqaalkan ay soo bandhigi doonaan jamaacadan mujaahidiinta ah ee aad khiyaantay islamarkaana aad la dagaalantay waxay ka dhigan tahay in gacmaheenna uu allaah kuugu furay majaal ama fursad aad ku tooba keeni karto waxaad awoodi kartaa inaad allaah u toobad keento ka hor inta aadan gaarin heerka aan anigu maanta marayo war toobadkeen ka hor inta aysan gacmahooda ku soo gaarin raggan aysanna kaa dhammaan fursadaha aad heli karta maanta ogow haddii ay ku soo gaaraan adiga oo gacmaha kula jira falkan jaasuusnimo waxay ka dhigan tahay in masiirkaagu uu noqon doono xad min xuduudillaah walaaladu waxay taa'ib kasta siinayaan fursad buuxda annagu waxay fursad inoo siiyeen in aan idiin soo dirno farriimo baaqyo ah adigana ka faa'iidayso oo daawo muuqaalkan walaaladu waxay sidoo kale soo bandhigayaan nabadgelyo wax dhib ah kuguma samayn doonaan waxay yidhaahdeen waxaa ballan inagu ah in aan idiin siin doonno nabadgelyo buuxda sababtoo ah lugihiinna ayaad ku timaadeen waxaana annaga idinkugu beddelaynaa tallaabadaas in aan qawaacidda sharciga ah u bandhigno kiisaskiinna kuwaasoo aad ku helaysaan nabadgelyo iyo in aan idin asturno imaw xitaa haddii aad ku dhacday xuduud ridada haddii aad toobad keentana ma jirta cid ku dhibaatayn doonta يصيبك بأذى هم بيقول لك تعال ما بنمسكك يعني ما بنوصل نحاكمك حتى وارجع من حيث
ugu dambeyn filimka mu'asasada almalaaxim oo la daawan karo muddo labaatan daqiiqo waxaa si guud mujaahidiintu abaaq ugu dirayaan kuwa uu shaydaanku duufsaday gaalnimada ku dhacay cadowgan ku gacan siiyey dembiyada dagaalkooda ka dhankaha muslimiinta iyo awliyada alle ee mujaahidiinta ah فإننا في تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب نجدد دعوتنا لكل من تورط في مثل هذه الأعمال الدنيئة ووقع في العمالة والتجسس لصالح المخابرات الأمريكية وأذنابها في المنطقة بأن الفرصة في حقه لا تزال سانحة وأنه إذا ما جاء تائبا قبل القدرة عليه فإن له الأمان والستر بشرط أن يبين كل ما عنده
إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suweybaad baad u mahadsan tahay ugu horrayntii waxaan xubinta maanta ku daax qaadaynaa nato oo ka digaysa weerar isku mid ah oo lagu qaada mid ka mid ah dalalka gaashaanbuurta iyo jasiiradda taiwan haddaba shiinaha iyo ruushka miyay ku midoobeen arrinkan warbixinno ay daabaceen wargeysyada wall street journal iyo financial times ayaa sheegaya in xog rasmi ah oo ka timid dhanka xogayaha guud ee gaashaanbuurta nato ay muujinayso cabsi xooggan oo laga qabo ruushka iyo shiinaha oo qorsheynaya weerar isku mid ah oo ay mar qura ku qaadaan mid ka mid ah dalalka nato iyo sidoo kale jasiiradda taiwan xoghayaha oo sharaxaya istaraatiijiyadda ay damacsan yihiin labadan waddan ayaa sheegay in beijing ka hor inta aysan duulaankeeda ku qaadin taiwan ay wici doonto moscow si ay uga feejignaato xiisad weliba oo soo food saari karta inta ay ku guda jirta duulaankeeda taasoo uga iman karta dalalka nato gaar ahaan gobollada baltic tanina waxay muujinaysaa istaraatiijiyadda halista ah ee ay gaareen labadan quwadood ayuu yidhi xogayaha guud ee gaashaanbuurta nato wargeyska financial times waxa uu sheegayaa dekadda ugu weyn ee yurub ee ku taalla dalka holland gaar ahaan rotterdam in ay bilowday diyaargarow ciidan oo xoog leh iyadoo si aad ah ammaankeeda loo adkeeyey maadaama ay adeegsadaan maraakiib fara badan oo ay leeyihiin dalalka qaybta ka ah gaashaanbuurta nato gaar ahaan kuwa sida shixnadaha iyo qalabka military warbixinta oo sii socota ayaa samaynaysa ciwaan ah heerka uu gaarsiisan yahay filashada arrinkan iyo talooyinka ay bixinaysa nato xogayaha guud ayaa ugu baaqay dalalka ku baxaysan gaashaanbuurta inay noqdaan kuwo istaageera oo si dhab ah isku garab taagan si ay u xaqiijiyaan in ay ka hortagaan ruushka qamcinna ay ku sameeyaan inta uusan soo qaadin tallaabada ugu horreysa waxa uu sidoo kale xogayuhu dalbanayaa in la xoojiyo wada shaqaynta ay leeyihiin dalalka baltig iyo kuba indobasifig gaar ahaan maraykanka si iskaashigoodu uu u noqdo mid u miro dhala dhanka militariga britain ayaa warbixintu sheegaysaa in isaguna uu wado qorshayaal mashruuceed oo ay ku jiraan diyaargarow ku wajahan xiisaddan laga dhawaajiyey ee ka iman karta dhanka shiinaha iyo ruushka muxuu yahay buuqa siyaasadeed ee ka taagan gudaha iiraan iyo hadalka xanafta leh ee laga arkay waraysi uu galbeedka siiyey madaxweynaha xukuumadda tehraan wargeysyo ay ka mid yihiin tehraan times ayaa saacadihii lasoo dhaafay daabacay warbixinno kala duwan oo ay uga falcelinayaan waraysi uu saacadihii lasoo dhaafay bixiyey mascuud basashkiyaan madaxweynaha iiraan kaasoo uu siiyey wariyaha ameerikaanka ah ee traker carlison oo gudaha galbeedka ka leh saameyn ballaaran axsaabta mucaaradka iyo kuwa muxaafadka gudaha iiraan ayaa si aad ah uga falceliyey qayb ka mid ah waraysigii uu bixiyey mascuud basashkiyaan waana mar wariyuhu uu weydiiyey su-aal u dhignayd ma wax caqabad ah ayaa hortaagan in dib loo bilaabo wadahadaladii aad la lehdeen maraykanka markaas ayuu basashkiyan ku jawaabay ma jirta wax dhibaato ah oo aan u aragna in dib aan u bilowno wadahadaladii aan la lahayn maraykanka hadalkan ayaa si aad ah uga caraysiiyey inta badan bulshada reer iiraan waana mid si aad ah u gelgelay siyaasadda gudaha tehraan saacadihii lasoo dhaafay aragtida bulshada qayb ka mid ah ayaa aaminsanayd in hadalkan uu ahaa mid gebi ahaantiis bahdil ku ah xukuumadda tehraan maadaama washington ay tahay midda weerartay xarumihii nuyukliyeerka iiraan ee saddexda ahaa intii uu socday dagaalkii labayo tobanka maalmood sidoo kale dagaalkaas bulshada iiraan waxay sheegeen in ay ku waayeen ilaa kun iyo lixdan qof oo iiraaniyiin ah n haddii aan egna saxaafadda mucaaradka oo kale mar si aad ah ay u gorfeynaysay qodobkan wargeyska kaahyan oo kale waxa uu si aad ah u dhaliilay madaxweynaha iiraan mascuud basashkiyan isagoona weydiiyey su-aal ahayd ma cadaalad baa in lala fadhiisto maraykanka haddana mar kale uu nagu soo rido gantaallo xoogan wargeeska jaafan oo kale isagana dhankiisa waxa uu ka dhawaajiyey in madaxweynuhu uu yahay mid jileecsan kaasoo aad uga fog xaaladaha dhabta ah ee shacabka reer iiraan ay dareemayaan marka laga hadlayo maraykanka iyo cilaaqaadkiisa dhanka kale waxaa jira wargeysye muxaafad ah oo iyagana si aad ah uga falceliyey arrinkan sidoo kalena taageeray hadalka uu ka dhawaajiyey mascuud basashkiyan intii uu ku jiray waraysigii uu siinayey waryaha ameerikaanka ah ee traker carleson balse markii la fiiriyo xiisadda iyo sida shacabka reer iiraan ay u arkeen qiimeyna lagu sameeya dhinaca muxaafidka iyo mucaaradka waxaa muuqatay in kafaddu ay u badnayd dhanka dadka mucaaradsan hadalka uu ka dhawaajiyey madaxa xukuumadda tehraan soddon sano kadib xasuuqii muslimiinta bosniya dalkan oo mar kale wajahaya kalago siyaasadeed iyo faquuqa muslimiinta halkaas oo la doonayo in dib loo soo nooleeyo sannado fara badan kadib soddon sano kadib xasuuqii bosniya oo in ka badan siddeed kun oo muslimiin ah lagu dilay kuwaasoo ku baxay gacantii ciidamada serbiya dalka bosniya an hersakofin ayaa wajahaya khatar hor leh oo ku aadan kalago siyaasadeed iyo in dib la doonayo in loo soo nooleeyo nacaybkii loo qabayay bulshada muslimiinta ah warbixin cusub oo uu daabacay wargeeska financial times ayaana tilmaamaysa in dalkaas uu weli ku nool yahay heshiiskii la gaaray sannadii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo shantii ee loogu magacdaray dayton kaasoo sida waagaa laga dhawaajiyey la doonayey in lagu meelmariyo sharci laalaya in meesha laga saaro dhammaan waxyaabaha keenaya kala sarraysiinta bulshada balse taasi ma dhicin oo wax weliba halkooda ayay ka sii socdeen sannadihii lasoo dhaafay oo idil ayay warbixintu leedahay madaxweyne ku-xigeenka bosniya qaybta serbiya xigta ayaa noqday ayay warbixintu sidoo kale leedahay halista ugu weyn ee ku wajahan muslimiinta bosniya isagoo ku dhaqaaqay tallaabo weliba oo dhiigbax ku noqon karta muslimiinta halkan ku nool islamarkaana kala qaybisay guud ahaan dalkii gelisayna xaalad faquuq iyo kala qaybsanaan siyaasadeed gurhanadkii warbixintu waxay sheegaysaa in tallaabooyinka kala duwan ee guracan ee ka socda dalka bosniya an horgasafiin ay sababeen in dhallinyaradu ay badanaa ka hayaamaan halkan maadaama xaaladdu ay u arkeen kuba aysan kusii sugnaan karin waxaana sidoo kale xargagoosad noqday xaaladaha musuqa iyo fursad la-aanta bosniyana waxay mar kale u muuqataa mid qarka u saaran musiibo siyaasadeed oo dib u soo noolayn karta colaadihii lasoo afmeeray muddo tobaneeyo sano ah ka hor saddex arrimood oo dul hooganaya heshiiska xabadjoojineed ee la doonayay in laga dhaqangeliyo khaza inkastoo hindisaha cusub ee xabadjoojineed ee khaza la doonayay in laga hirgeliyo uu u muuqdo mid yara shabaha kubii horay u fashilmay haddana majalladda faransiiska ee lobis waxay tilmaamaysaa in saddex sababood oo muhiim ah ay ku soo kordhayaan fursadda ah in heshiiskan uu markan noqdo mid hirgala kow donald trump oo doonaya guul diblomaasiyadeed madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa warbixintu sheegaysaa in si weyn uu u muujinaya markan in uu rabo heshiis xabadjoojineed oo la xiriira xiisadda khaza maadaama inta kursiga xafiiska uu iman uu mar weliba saaxada warbaahinta la taagnaa in muddo kooban uu ku soo afmeeraya dagaalkan welina waxaa ku jirta rajada ah in uu xaqiijiyo guushan diblomaasiyadeed si uu fagaaro weliba uga sheegto damacaas ku jira donald trump ee ah xaqiijinta guushan liajligeed ayaana suuragal ka dhigaya in heshiiskan markan uu noqdo mid donald trump uu ku bixiyo juhdi fara badan islamarkaana aanan fashil ku soo idlaan islamarkaana ka duwan kuwii horay ay dhinacyada u gaareen labo isbeddel togan oo ka jira labada dhinac wadahadallada u dhexeeya kooxaha muqaawamada filistiin iyo maamulka gumaystaha yuhuudda ayay warbixinta loobis sheegaysaa in si rasmi ah ay dooxa uga bilowdeen lixdii luuliyo iyadoo qatar ay dhexdhexaadinaysa kooxaha muqaawamada filistiinna ay markan muujiyeen in ay diyaargarow buuxa ugu jiraan wax weliba oo ku qotoma heshiiska xabadjoojinta waa haddii la fulinayo shuruudaha ay miis ka soo saareen kooxaha muqaawamada filistiin ayaa sidoo kale dhanka maamulka gumaystaha yuhuudda ka oggolaaday in aysan qaban wax xaflad ah marka ay soo dhoweynayaan maxaabiistooda filistiiniyiinta arrintan oo horey si aad ah u gubtay maamulka gumaystaha yuhuudda cadaadiska isa soo taraya ee ka jira deegaanada yuhuudda isaguna waa qodobka ugu dambeeya ee ay warbixintu xusayso in markan heshiisku uu noqon doono mid ku taagan caga xooggan cadaadisyada xooggan ee ka jira gudaha deegaanada yuhuudda sida mudaaharaadyada xooggan ee dhaliilaha loo jeedinaya benyamin netanyahu iyaguna waa kuwa si aad ah ugu qasbaya in kayaanka sahaynada maamulkiisa markan uu qaato ajande uu ku meelmarinaya heshiiska xabadjoojineed ee uu la gaaraya kooxaha muqaawamada filistiin si dib ay ugu helaan maxaabiistooda islamarkaana ay u yareeyaan dhiigbaxa ballaaran ee ku socda ciidankooda ku sugan gudaha marinka khaza guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan ku hakeynaynaa xubinto aad maanta ku maqasheen qodobo kala duwan بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم وهجا guud ahaan intaasaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamul yom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى